bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal oo saaka xiise gaara leh qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan hoobiyaal lagu weeraray saldhig ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka gado gaar ahaana degmada garbahaarey ee caasimadda gobolkaasi haddaba faahfaahinno ka soo baxaya ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka hadlay arrimahaasi qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wafdi ka socda dowladda soomaaliya waxay gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka haddaba maxay tahay ujeedka wafdigaasi ay magaalada gaalkacyo u tageen maxayse kala hadli doonaan mas-uuliyiinta maamulka galmudug ee magaalada gaalkacyo ku sugan barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan degmada badhaadhah ee gobolka jubbada hoosena waxaa lagu soo warramayaa in lagu laayahay ilaa in ka badan toban qofood oo iyagu la socday doon kadib markii halkaasi doonta ay kula degtay haddaba guddoomiyaha degmada badhaadhe ee gobolka gado oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ayaa barnaamijkaasi dhegaystayaal ama arrimahaasi ka hadli doona qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona haddii allaha awoodda leh laga helo taliyaha guutada waa taliyaha guutada qaybta toddobiyolabaatanka waa qaybta toddobyolabaatanaad ee militariga soomaaliya jenaraal maxamed axmed talo disho oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaada ayaa waxa uu ka hadlay weerar ismiidaamina oo shalay qof naftiis hore ah uu la beegsaday xerada ciidamadaasi ay ku sugnaayeen haddaba waxaad dhegaysan doontaan waraysi gaara uu siiyey raadiyaha cadaado dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa oo aad dhegaysan doontaan saaxiibayaal dhegaystayaal haddii allah awoodale laga helo xubinta xiisaha badan ee kalamaan iyadoo gabagabada barnaamijkan aan idiin hayo waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaad dhegaysan doontaan haddii allaha awoodale laga helo barnaamijka anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaa idiin soo saara idinala socodsiin doona dhanka farsamadana waa liibaan yare ayaa iga saacidaya u diyaargarow wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan waa sagaalka bisha sideedaad sanada labaatan labaatan aanu ku bilaabane qof naftii hore ah ayaa waxa uu qarax ismiidaamina la beegsaday xerada ciidamada xoogga dalka qeybta toddobylabaatanka waa militariga soomaaliya waxaana faahfaahino ay ka soo baxayaan qaraxaasi ismiidaaminta oo lagu soo warramayo in dhibasho iyo dhaawac sababay haddaba taliyaha ciidankaasi waa taliyaha qeybta toddobiyolabaatanka ee militariga soomaaliya jenaraal maxamed axmed tiro jisho ayaa waxa uu ka warramay qaraxaas iyo khasaaraha uu gaarsiiyey ama ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliya
waa mahadsan tahay maasha allah alxamdulilah sideedaba waxa waaye wax walba in xaqiiqda laga sheegaa muhiima dhagar qabayaashu weligooday soo dhuudhuuma jireen oo meelaha ay kusoo dhuudhuuma jireen dadka shacabkaana ay qarxin jireen waa niman iska dhuumaaleysta xeradaani xero waxa weeyaan oo qaybta toddobiy labaatanaad kursi kumeel gaara ay u degenayd waxaan ku yidhahdaa nimanka dhagarqabayaasha ahaayaa maxaan ku yidhahdaa baabuur la soo galay baabuurkaasna waa laga hortegay oo ciidamadii difaac adag ayay u dhigeen kadibna halkaasuu ku dhex qarxay si oo maxaan ku yidhahdaa dad shacaba iyo dad ciidana isagoon kala saarin marka dhibaatadaasaa ka dhacday wax hadda oo maxaan ku yidhahdaa aan dhihi karno waa nin dembiile ah oo adduuniya aakhiraba dembi ka galay waayo waxaa dhibaatadaas keysay waa gartay taliya qaraxu xaguu si gaara uga dhacay ma bartamaha xerada buu u gudbay qaraxu mase afaafka hore xerada afaafka hore xeraduu ka dhacay qaraxu maxaan ku yidhahdaa ciidamadaana ka hortegay oo ninkaas dhagarqaba ah oo lasoo maleegay oo shirqoolka ahaa waa laga hortegay laakiin maxaan ku yidhahdaa dad masaakiina oo dad shacaba u badan uu dhibaateeyey marka alxamdulilah waa gartay askarta xerada ku sugneed iyagu maxaa soo gaara shacabkase maxaad ka diiwaan geliseen oo khasaare dhimashii dhaawac ah
waa mahadsan tahay dadka shacabka ahi oo meeshaas wax ku gaareen dadka hadda aan ka diiwaan gelinay waa maxaan ku yidhahdaa ilaa toddoba qof waayey oo dad shacaba oo cunug yar oo maxaan ku yidhahdaa adigaas labiyo toban jir ah oo ku jiro ay nimankaasi qaraxa ku dhibaateeyeen ciidankana maxaan ku yidhahdaa waa wax way gaareen oo xaqiiq waayey laakiin lama qarin karo in runta la sheegaa muhiime oo wax beenta laga laga dhowrsado waxa baktiga oo idaacadaha qaar ay meelaha wadwadaanoo ay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraan meeshaan laba askariya maxaan ku raha ku shahiiday niman ilaa iyo sideed askariyana waa ku dhaawacmeen oo dhaawacyo fududa wax dhib oo kaleo meesha ka dhacay ma jiraan dhagarqabayaashu dadka shacabka ah oo ay meesha ku dileen oo toddobada qof ah oo saddex ay haween tahay iyo cunugaas yarka ah ayay meeshaasi ay dhibaata ka soo gaartay marka alxamdulilah sideeda kalena wax dhibaa hadda jiraa ma jiraan taliya wararka qaar aanu helayna waxay sheegayaan in khasaaraha ciidanka militariga tirada aad ku sheegta ay ka badan tahay dib ma isugu laabateen oo suuragal ma tahay in tiradu ay korodhay indhaha nagama xirna annaga maxaan ku yidhahdaa waxa meesha ka dhacayna annaga annagaa joognay maxaan ku yidhahdaa indhahana nagama xirna askarigeenana waa naqaanaa midka wax gaareen iyo midka kaleba war oo been ah oo nimanka alqaacidada ay soo abaabuleen annagu idaacadaha sheegayana waxaan leenahay ka digtoonaada waayahay generaal taredishow ma baarteen taliya bartilmaameedku wuxuu ahaa maxirada buu ahaa mise adigu buu ahaa socdaal sidana loo sheegay ku doonay inuu xirada ku galo iyo ahayd bartilmaameedku
bartilmaameedku wuxuu ahay weligood wuxuu ahay bartilmaameedkooda inay dadka masaakiinta ay ay si dhagara u dilaan wax kale hadda bartilmaameed kale ay sheeganayaan ma jirto ciidanka xogga dalka soomaaliyeedna qaybta toddobiy labaatanaad wixii wixii soo gaaraahi waa wax maxaan ku yidhahdaa ay shahiid ku noqotay oo khawaarij xun wuxuu uu gaarsii karo khasaaraha ma jiraan marka waxaan leenahay idaacadaha beenta iyo barabagaanka meelaha wada ee alqaacidada la shaqeeya iska dhaafaan idin leenahay waxaas idinkana aad aad u mahadsantihiin sida aad noola soo xariirteen waayahay tali annaga kusoo gebagabeyn doono qaraxu wuxuu ka dhacay meel sidaas uga fog barta control ee laga ilaalisho xeradan hadda bartilmaameedku uu ahaa dabcan saan ognahay ciidanku waa ciidan feejigan oo u yaalo bara control oo lagu talagalay in wixii nabadgelyada ka hor imaanaya laga sugo maxaa u fuudeeyey gaarigu inuu hore u gudbo oo meel aan sidaas uga fogeyn xerada uu ku qarxo
gaariga wuxuu soo jeeray maxaan ku yidhaahdaa waardiyihii meesha oo xabadaynaayo sidaasuu kusoo gudbay oo maxaan ku yidhaahdaa iyadoo weliba xabad lagu wado maxaan ku yidhahdaa waardiyaha soo dhaafay dhexda labada waardiye dhexdooda iyo qaraxiisa ay isla wadeenba marka xerada gudaheedu soo galay iyo waxa la sheegayaa wax oo wax ka jiraan maahan waa wax labadii waardiye dhexdooda ah marka taas waa sidaasay u dhacday xaqiiqduna waa taas waa gartay gaariga qaraxa loo adeegsado waa gaari noocee ah
wallaahi gaarigu waa qarxay laakiin hadda dadkii arkay oo xoogaalka u ahay gaari oo maxaan ku yidhahdaa baabuurtan raaxada ah uu ahay oo la leeyahay leyla calawi marka dhagarqabayaashana weligooday soo dhuudhuuma jireen marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo goobaha dagaalka uga guulaysto mar walbaba ayay maxaan ku yidhahdaa meelahaas ayay wax kasoo malmaleegi jireen weligoodba xero ciidan oo sidan loo ilaaliyo oo ku taala caasimadii in loola bartilmaameysado qarax oo la isku daya xataa ugu yaraan mas-uuliyad darada intaa la eg iyo dabacsanaantaasi amni yaa qaadanaya mas-uuliyaddeeda
waa mahadsan tahay nin soo dhuuntay oo tuuga oo derbiga kasoo booday mar walbaba waa soo dhuuma jiray waana la heli jiray haddana waa soo dhuunteen waana la helay waa mahadsan tahay laakiin hadda taliya dad shacab oo sideed baa halkaasi ku geeriyood askar ciidankii ka mida oo dalkii difaacaya baa halkaa ku baxay yaa qaadanaya mas-uuliyadda intaasi qof dhibaatada gaadhay
wax walbaba anaga dadka shacabka nimankaani uma uma turaan oo maxaan ku yidhahdaa wixii hadda ka horba ka dhacay magaaladan xamar goobo badan oo shacabka ay ku laayeen waa jiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna weligiisuu geeri u joogay cadowguna waa soo dhuntaa hadduu soo dhuntana waa la iska dhiciyaa marka ma la dhihi karo mas-uuliyad darro ciidanku waa dadaaleen waana shaqeeyeen meel walbana waa ka shaqeeyeen oo maxaan ku yidhahdaa dibadda iyo meesha ay ilaashadaan intaba waa ka shaqeeyeen waana mahadsan tahay walaal ilaa iyo hadda cid aad u qabateen ama dhacdaan aad u baarteen ma jirtaa
wixii baarisa way socotaa baaristeedana maxaan ku yidhahdaa wixii ka soo baxa waa la heli doonaa laakiin dhagarqabihii meesha soo maleegay asagaaba maxaan ku yidhahdaa naftiisa halligayba kaas waayo ugu dambeyn bal maxaad ku baaqaysa taliya
waa mahadsan tahay waxaan leenahay fuliynimada intay iska daysaan goobaha furanta hore aan isugu imaano dadka masaakiinta dhexdooda qaraxyada ka dhaafa
jooji jooji waryaa gaariga waa la baarayaa soo deg
askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad iyagana u baari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askar tuurtaysan baa saaran yaa oo miyaadan ogeynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qaybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa markaana jubbada hoose roobab dabayla wata ayaa lagu soo warramayaa inay saacadihii lasoo dhaafay ka daayeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana lagu soo warramayaa in roobabkaasi ay khasaare sababeen ku dhowaad in ka badan toban qofood oo saarnaa dooni ayaa lagu laayahay deegaano hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose haddaba guddoomiyaha degmada badhaadhe ee jubbada hoose yuusuf maxamed ibraahim oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ayaa waxa uu ka hadlay roobabkaasi dabaylaha wata ee halkaasi ka daayay saacadihii lasoo dhaafay iyo dadka lagu laayahay ee halkaasi xeebaha degmada badhaadhe ee iyagu doonta la socday
bismillahi raxmaan raxiim degmada badhaadhe dhibaatooyinka ka taagan waxaa weeye annagu degmadeenu waxaa waaye horumarka aan hadda aan ku shaqaysanayno dadka kalluumaysiga ahaayeen ma garan waa gartay marka muxuu ahaa ii sheeg dadkii kalluumaystada ahaa aad bay u dhibaataysmeen dhibaato xog lehaa qabsatay baddii baa maxaa la yidhaahdaa waxaa galay sunaami marka sunaamigaas badda galay wuxuu baabi'iyey dooniyihii dad baa ku dhintay saddex iyo toban qofood maydkii ugu dambeeyey saddex iyo tobanaad haddaa la helay maantaa la aasay dadkii annaga iyo maamulkii degmada badhaadhe iyo maxaa la yidhaha wasaaradda kalluumaysiga ah dadkii wacyigelin baan ku wadnaa oo ilaa iyo haddeertaana idaacadahan kala hadlaynaa telefishinadaan ka hadlaynay waxaan ka siminaaraan u furnay dadkii inay macnaha xilligan badda inaanan lagu degdegi karin ma garat waa garta waxaad iga warantaa degmada badhaadhe waxaan ognahay in meel il u ah kalluumaysiga jubbaland ay tahay sida hadda adiguba aad ku sheegta warbixintaada khasaarooyin ka dhashay dabaylo ku dhuftay deegaankana waa aad ka warantay bal waxaad ii sheegtaa maanta sidee bayd xaaladdu aad baa umahadsan tahay walaal umacaan horta waa biqadar illah weeye qadarta ilaahay wax walba isagaa sita alxamdulilahi rabbilcaalamiin nano waddan islaam aynu nahay waana aaminsannahay qadarta ilaahay waxa weye dabaylo way jiraan oo maantadaasayta dabaylaha way macnaha way jireen dabaylaha waxaa ka daran dabayshu ma aha waxa dhibka hadda ka taagan tahay dabaysha keli ma aha badii baa biyaheedii soo kor martay oo biyaheedii baa biyo kore noqotay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg dadkii dooyihii waxa weye biyihii sida ay biyo caadi ugu dhex jiraan baa doonidii waxaa soo fuulaya biyo ka saramalaya mar walba ma garatay waa gartay
marka dhibaatada ugu badan hadda ay dadka ay macnaha dhibaatooyinka do- gaadiidka ee macnaha ama xamuulka ha ahaado ama dukuwiga lumaysiga ha ahaado oo degmadii macnaha eh, looga shaqaysanayay dhibaatada ugu badan eh, haysataa hadda waxaa waye biyihii biyo sarab noqday oo biyihiiba biya doontiiba sida u socoto biyihii way gadgadoomahayaan siday u gadgadoomayaan baa doonidii way korka ka soo korayaan doontiiba waxaa waaye marka waa inay gudaha gashaa xilliyo aad u adagna waa lagu jiraa xataa biyihii dhulkii dhawaa ee biyaheeda laga shaqaysan jiray ee kalluunka laga soo qabanaya ama argoostada laga soo qabanaya xaaladeeda aad bay macnaha u adkaatay oo qofkii biyihii xataa biyo lagu dhex dabaalan karaa xataa ma aha waa biyo culays oo haddana gadgadoomayo oo qofkii jiidanaya waa gartay dhibaatooyinkan aad ka waramaysa mudane guddoomiye ma kuwo ku cusub deegaanka mise waa kuwo aad hore u arki jirteen waxaan hore u arki jirnay ma aha sunaami weeye barnaamijkan awal badxiran baan qabi jirnay oo anagu hadda, eh, waxaa weeye xeebaha waxaa laga yidhaahdaa eh, no- sida hadda languageka kenya eh, laga isticmaalo eh, sawaaxiliga kuusi baa la yidhaahdaa badxiranka xilligii badxiranka ahaa waa lagu jiraa waana la yaqaanay laakiin biyaha noocaana oo sida u cuslaaday oo eh, maxaa la yidhahdaa ay sheega doonida aan dhaqaaqi karin oo haddana ay biyihii dusha salay kaga imanayaan ma aha xataa wax ay gudinaysa maaha qofka doonta haddii la gudoomi lahayd ama waa uu is- isagu inuu issamata bixiyo biyaaba ku- dusha kaga soo habsanayo oo hadda muujado ah muujado aanan ahayn wax hal iyo laba iyo aanan ahayn hal mar muujado badan oo isdaba socda oo hoostaada mid ka kaca iyo mid dusha kaaga yimaadaba dhibaatada taas weeye moogiye ma wax hore loo arki jiray maaha waaya dadka aad leedihiin ka jooga dhibaatooyinkan oo nolol maalmeedkooda ka maarayn jiray iyagu waxay u baahan yihiin inay helaan wado kale oo noloshii qoyskooda iyo tooda ay ku maareeyaan haddii kalluumaysiga dhibkan uu leeyahay iyagu maxaa xal u ah والله هذا حل مجرو إلهي سبحانه وتعالى هم بقى تلا صارنا يا بس وح هذا وقت ما أنا هيان أما جديد كنا عاصل وقبا بينا يو وح كلا معها وحوي ذاتك ما هيستان وح نولا أنا وح وح إن هذا بتاع وحوي وعي جرين كاسا وين نحوا هايشة وبرنامج كاس بقى هذا أو أودنا هيدا يوم حالي هذا عيشة international community جا waxaan kaga codsanay baa hadeertaan aan ka warsugaynaa mooye waxaan hadda gacanta lagu hayana ma jirto noloshana aad bay isaga adag tahay oo xilli wakti adag baa lagu jiraa een, xaalado aad u fara badanna way iska jiraan iyadoo awal dhaqaalihii hoosudhac uu ku yimid oo cudurka covid uu jiray haddana haddii eh, sunaami aad ka cabanaysaan maamulkiina badhaadha haddii aad tihiin eh, bulshadii tabarta darneed Wallaahi, ee deegaanka ku nool eh, iyagu waa sida xaaladooda xaaladaas aad bay u adag tahay meeshu anagu dhibaatada noogu baahan oo hadda siaan ka jirto waxaa waaye dhulki waa jasiirado sida hadda maxaa la yidhahdaa iishoog jasiirada jawaay juula koyaama ku- madhowa kudaa buurgaabo reeskamboni dhammaan waa waa waa wax macnaha la wada qabo weeye meeshaas agab fara badanna wuu ku dhumay dad badanna naftoodu waa ku waayeen dadkii waxaan waxaa- wax kale ma aha waa ilaahay baa irsaaqada bixiye in noloshii macnaha la- macnaha dadkii naftoodii la badbaadiyo unbaa hadda aan kala kala talinayna laakiin wax hadda loo hayaa ma jiraan Eh, waxa aan leenahayna haddeertaan dowladda federaalka iyo hay-adaha beesha caalamka iyo maxaa la yidhahdaa dowladda jubbaland dhammaan iyo maxaa la yidhahdaa intii danaynaysa barnaamijkan waxaan kala jir- ka ka codsanaynaa inay dadkaas bal ay la soo gaaraan nolol waxaad ii sheegtaa maanta eh, waxaad hadda warbixinta intaad ka waramaysa ku sheegtay in qofkii saddexi tobanaad eh, meydkiisa maanta badu ay soo tuftay qofkani muxuu ahaa
waa qof shacaba qof shacab uu ahaa oo safar ah oo usii socday reeskambooni usii socday buu ahaa qofkaasayto macnaha hadda muddo dhowr cisho ah saddex cisho baa ninkaa la la'aa oo maxaa la yidhahdaa keligiis ma ahane dadkii kaleeto dhammaantood la wada la'yahay imisay ahaayeen
waa wallahi hadda doon oo hadda oo gaadiid oo shacaba sii watay bay ahayd tirada dadka raacayna hadda anagu qiyaas ahaan waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo toban iyo toddoba qofood inay ahaayeen Eh, dadka intaa la-eg eh, raq iyo ruux iyo nolol iyo geeri meel ma ku haysaan wixii kale waa la helay wixii kale waa la helay adigu hadda dadka naga maqan meydka maqan ee la la'yahay waa dad saddex iyo toban qofooda weeye saddex iyo toban qofooda
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha magaalada baraare ee gobolka jubbada hoose yuusuf maxamed ibraahin oo waraysi gaara wasiirada iyo cadaado kaga hadlayay dad lagu laayahay doon ku degtay xeebaha deegaankaasi baraare kadib dabaylo xooggan oo ku dhuftay iyo roobab gobolkaasi waa kaga saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiga cadaadada markaana gobolka gado faahfaahinno ayaa ka soo baxaya weerar madaafiic loo waa weerar madaafiic oo lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada garbahaare ee gobolka gado saldhigga ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin magaalada garbahaare ee gobolka gado ayaa waxaa xalay lagu qaaday weerar loo adeegsaday madaafiic kuwaas oo kuwaasoo si joogtaa looga maqlayo gudaha magaaladaasi xubno hubaysan oo la rumaysan inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga ciidanka xoogga dalka ee garbaharey iyagoo dhowr madfac la xusay in lagu tuuray halkaasi ayna qaarkood ku dhaceen gudaha saldhigga dad ku sugan garbaharey ayaa sheegay in xalay ay maqlayeen dhawaqa jug culus islamarkaana ay xigtay rasaas xooggan iyo madaafiic kale oo ciidanku ay ugu jawaabeen madaafiicda lagu soo tuuray lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkii hobiyaasha ahaa mana jirto weli wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo uga hadleen weerarkaasi xale lagu qaaday al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro isugu jira madaafiic iyo mid toosa ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaana weeraradaasi qaarkood ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waa ka saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta degeysanaysaan markaana gobolka mudug wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wafdigan uu hogaaminayay sihayaha wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji oo uu heliyey ama uu heliyo sihayaha wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda brofesor cabdulaahi sheekh cali qaloocow ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wafdiga ayaa garoonka oshaaka waxaa ku soo dhoweeyey wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka iyo ka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana markii ay ka soo degeen kadib loo gudbiyey xarunta maamulka cabdiraxmaan maxamed axmed ku-xigeenka duqa magaalada gaalkacyo ayaa sheegay wasaaradda cadaaladda soomaaliya ay uga mahad celinayaan qorshe ay ku dhisayso xabsi weyn oo laga hirgelin doono magaalada gaalkacyo kaasuu sheegay baahi weyn ay u qabeen sihayaha wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji ayaa ka mahad celiyey sidii diiran ee loogu soo dhoweeyey gaalkacyo wuxuuna intaa ku daray in muddada uu joogo gaalkacyo ay kulamo la qaadan doonaan madaxda galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug waa hagaag dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana ciidamada danab ee xoogga dalka ayaa howlgallo ka fariyey deegaano hoos yimaada degmada hoobyo ee gobolka mudug ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana waa ciidanka danab ayaa howlgal ka fuliyey deegaano hoos yimaada degmada hoobyo ee gobolka mudug kaas oo ay ku soo qabteen dhowr ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab saraakiisha ciidanka ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana ciidanka howlgalka fuliyey ay ka soo ruqaansadeen saldhigooda magaalada gaalkacyo taliyaha ciidanka danab qaybta galmudug ayaa sheegay in dadka lasoo qabtay lagu samayn doono baaritaano ciidanka ayaa hadda ku sugan deegaano iyo degmooyin ku yaala waa deegaano hoostaga degmada hubiyo waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka al-shabaab ee deegaanadaasi looga saarayo saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta qeybihiisa dambe ayaad degeysanaysaan alaaba qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idigu soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan
horta mee waxgaradkii weelan iyo qiino waqtiyada cajiibkaa danta loogu wacan jiray
waayahay ku daaye wadadeed maraysa aan maqli jira waayeelkii talin jiri meey waayeelkii talin jiri meey yantiniinka leey warya waayeel waanadii soo luweelo fadee ya walaanu dhiifadeena waayeel lama waayina ayaa waana qaadanaya adigoon iswareerin wixii maanta ku gaaray aduunbaa isu geysta war waxaa la yidhi waxgarad iyo waaye arag ruuxaan waanada ka maqal dantii sarawade aqoon darxuma waagay timaad wareega imaadiga yuucunin waraabuhu yuur yuur ka ila ali weeraha waayahay aanel abdulow waa waa waa waba igaa darneesow yo kiilmaanti adiina war ha ku dheelanine ninkaani wuxuu idiin sheegay adduunyooy waalaley adduunyooy waayo badan warwareeg wakhtigaa ku yidhiye fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo warar kale maanow siyaasaddii dalkao dhan baa walaacday adinkana taladiinba idinka walaacday waagii baryow walala walala waagii baryow walala war waasan allaha noo bariyey waxaa la yidhi ma duhurnimadaanba maya waa barqaherti ruuxa waalidda yoobee qorraxdoo duhur joogta habeenkoo dam ah mooda dadweyno wayga su'aale dar allee masax baahaan maqli jira war warkaan naga dhex gelinina waxaan ku riyooday yaasaadu riyoohe xalaba ma seexanaad sheegaysay war jiif iyo soo jeedba waa lagu riyoodaae waxaan ku riyooday riyaadihii xalay qaanqaanqaanqaanqaan rumees qaqaqaqaqaqaqaqaqan aan maqli jira warnamayan waliba liyaabana lehdan jir oo hali dhan riya daajiyaayan dika leeya warnamaya waxaa la yidhi nin riya kuu diida run kuuma oggolee warka naga dhegaysto dulqaata waxaan ku riyooday madaxweyne farmaajo oo qofkay la ahaato inuu ra'iisul wasaare u magacaababa ka shakinaya war dalkii oo dhan cidu aamina miyuu ka waayay shushubato xaggayga mar ya dheega jiraya in dadku dhan shushubati ka ahlay kaasu waa sharka anna waa sharkeeye kashakaal dibnahaa oo shada kala collow aan maqli jira war waxaan maqli jire miro faraq ku jira kuma geed saara looma daadiyo marka madaxweynuhu isagoo ra'iisul wasaare haysta ayuu yidhi waa aqbala go'aanka baarlamaanka marka jini ninkii keenaa bixiye ra'iisul wasaareha laga rabaa war surwaalka cesho baarlamaanka amaraa la siiyey waana fuliyeen war hadda madaxweynihii weli ra'iisul wasaare ma keenin miya war ra'iisul wasaarihii hore ra'iisul wasaare ka dhega nugul baa dalka ra'iisul wasaare ka ahe waa maxay ra'iisul wasaarahan kale la raadinaya war madaxweynuhu hal su'aal ra'iisul wasaare ka jawaab uu leeyahay su'aashaasna waxay tahay ra'iisul wasaaraha inuu qaban karo doorasho qof iyo codda waa su'aal labaada ilowde waxayna tahay inuusan qofkii ra'iisul wasaaraha laga dhigaa madaxweyne u tartami doonin warnamiya walisiin lahaa dowladdu maamulya may ku gorda jiray ana hebel hebel ahna hebel ahna hebel ya dheega jiray ha maday mursal oo ahna madaadsi eba hoosisrooge ha guddoomiyaha baarlamaanka ahna ra'iisul wasaaraha ya er waayey aryaadhaha mugow madaxweyne farmaajo iswareerihaayo la taliyaha madaxweynaha ahna ra'iisul wasaaraha salaad cali jeelle iskama yidhaaho waryaadhaha madaxweynuhu agaasimaha madaxtooyada ahna ra'iisul wasaaraha fuursada ma iska yidhaahdo war anugu waxaanba ku talin lahaa axmed madoobe in ra'iisul wasaaraha dalka laga dhigo war madaxweynuhu isagoon waxba iswareerin taliyaha hay-adda nabasugidda ahna ra'iisul wasaaraha soomaaliya fahad yaasiin ma dhaho war horta libaax laba maahan wasiirka isboortiska iyo dhallinyarada ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda khadiijo maxamed diiriye ma dhaho madaxweynuhu warnimayo xala waxaan ka qayb galay xaflad qurbajoog muddo qorrax joogaha ay isugu yimaadeen oo lagu soo dhowaynayo xildhibaan cabdishiro jaamac yaar jecel kadibna cabdinaasir soolaha wuxuu sheegay inuu isaga roobo jagada ra'iisul wasaaraha marka madaxweynuhu soola madaxdiir ma u magacaabo booskaas kalamaan habuuqina waxbaa ii bidhaamaye bismillaahi wadadhaha rabbi hana badbaadshe nimbe bayd ha qaatee u bayaasha say tahay been baa been la surayaa beenta baallaheedaa been kale la surayaa baarka ugu sarreeyaa been kale la surayaa bu'da iyo calooshaa been kale la surayaa halkii laga bilaabana biyaa lagu shubaayo cusbaa beerka loo dhigay badda jabal ku yaalliya markii buur la moodaa baahana ku yaaco sida buufintoo kale bug intay tidhaahday isla baaba'aysaa بسم الله وادنه نبي يونس بريجي الله بدبات شو أنا جانا نسمع به بوصل نقولي بيرتو أنت بيولين نقولي بيرتو أنت بالله يا ورحمن كهايو بقدر أنكون شيء أو نوبت بعدي aryaanaha heeswareerina nin buka nin baa hambarax looguma dhiibaa la yidhi waryaantan jananada gabiyaa waa bateen uni askarti oo ah madihan aan gobayaan war adoo kale askari ma noqdee warka naga dhagayso jenaraal indhacadda waa gabiye jenaraal bariisan asaguna heesa samaynuu bilaaba korneyl kofinaasna waa tii heesaha uu sameeyey allah u naxariistay jenaraal axmed ciriirina waa kii yidhi tegi mayso unisom ee ninkii tabar lahoo weerar hadda runtiisoo noqoto u-ankii weli waa nala joogaan aryaanaha xaadis u wareerihaysiin wasiirada heesaba waa bateene war wasiiradaas heesa xildhibaanada ka sii badan war mayn is wereeriyaasan ra'iisul wasaare khayri bahto ka hor gabay badan atiriyay aryaanaha xaadis u wareerihaysiin ra'iisul wasaarihii hore cali maxamed geediba ayaan dhoweed waa kii heesihii hore qaadaaye horta madaxda dowlad goboleedyada jaanis uma hayaan miyaa heesaha iyo gabayada war aniga waxaan hubaa madaxweyne qoorqoor inuu walasaqada dheelo war intii madax gabyaysay waxaa igu daraa madaxweyne muuse biixi markuu soo qaatay gabaygii faarax nuur ee ahaa doqon baa halkii lagu qatalay qoorta soo dhigane manigaa midiya lay qarshaa laygu qali doono war madaxweyne farmaajo sugaan wuxuu ka yaqaanaa aan siduu yahay ege ka nasiib ka nasaar war madaxweyne farmaajo wuxuu mar kasta dhegaystaa hees cusub oo la yidhaahdo doorasho qof iyo cod buu dadweynuhu doonayaa aryaadhaha heestaas anigu waxaanu filaa in maxamed mursal erayadeera sameeya xaliima yarayna ay laxamaysay salaad cali jaallana muustikada oo utumaayo war anigu waxaan u malaynayaa kooxda qaadaysa mugda inuu isu keenay anigu waxaan u malaynayaa kooxda qaadaysa xoogaga wadaniyiinta yuusuf deeriye inay ka tirsan yihiin anigu waxaan hubaa meeshii lagu qaadaayo inuu mahdi guulad fadhiyo wareedhahan shirkii dhuusa mareeb oo la yidhi waa lagu noqonayaa ilaa hadda wax tagama la hayaa war shirka dhuusa mareeb haddii xataa lagu laabto ra'iisul wasaare tagaayaa ma jiro sababtoo markii laga soo laabto xilka weynaya toddobadii daqiiqee khayrre aadhaga hoora wii kale miyaa tiri war anigu waxaan ka baqayaa madaxda maamul goboleedyada inay tegi waayaan oo xilkooda u baqaan kullay deli iyo axmed madoobe xildhibaanadooda meelay ku og yihiin war aana madaxweyneyaaalka maamul goboleedka maybaanka digay lafta garaankow goorgoor lama waare sadde xildhibaanadii oo kalsooni mal sii koro qub moosantiisi indhigaman taraaraadeen alisiingaridhe war qaarkood ma fahmayaan warkaage digtoonaada iyaan xildhibaanadiinna laydin isticmaalina dheh war gaboosow adagoo haagan kaba fiigid angoradaasoo walka goraday warkaa anakiiday maylan goradu waaye war war ma haysiina maanta golaha shacabka ma la kala diray ma laba sanay ku darsadeen mooshin cusub may keeneen dhuusamareer dambe yaa la isugu tegin miyay dhaheen dagaalkii mihnada midda mooshinka kama caane wadaa ya ereena war waxay rabaan ay dhahayaan warkayga dhegaysta baarlamaanka waad ogtihiin hawsha u taalla maanta waxaa la horgeeyey oo ay ka doodeen xeer lagu sheegay dembiyada galmada madholan talaama waxaa soo qoray maye angal maar kale soo qorte war maalin dhow aytiba ajandigii meelilansaadii bedeleena kan mayn bedeli waayeen war miyagad baa soo qortay waxaa mise james isbaal war dooliyam iyo mooto luguba ku lahaa war beesha laxaad iyo ururadii yidhaahda xuquuqda haweenkan u doodnaa miyaa ku lug lahaa war warka waddagii dhex gasheene xildhibaanadii ka hadlay waxay dhaheen guddoomiye ilaahay ka baq waxaanana hor keenin hayahee xildhibaanadii ma ka xishoodeenhe inay waxaas ka warramaan war galma dad waaweyne kama doodee cidda baarlamaanka ha la horgeeya tiri baa qaldanayd warna miyaw golaha shacabka ahaada jireen koow dheh laakiin inti geega golaha shacabka nagdeen dood nuucaasa golaha shacabkaoo matalaya masiirkii ummadda in lagu mashquuliyaba ma ahayn marka mudankooday mariyeen mudanayaashu haddayba diideen war anigu waxaan la yaabanahay ra-iisul wasaare khayra markuu tegey kadib golaha wasiiradu lix sharciic ayay soo saareen marka waxaan la yaabanahay yaa laga boobaya yaase lagala cararayaa waxaan kaloon la yaabanahay golahan sharcigan sharciga uu soo saaro sidee loogu dhaqmayaa muuse jiisobow qarandumis meel kale ka xanaaqsanaa tahay war shirka golaha wasiirada khayra soo u tegey isla lacagta sooma dhigin marka waxaa la yaabanahay ma loo diiday mise isagaa diiday war war ma haysiina wasiir kharafaan xanta waxay sheegaysaa guddiyadii lagu heshiiyey dhuusumaraab in la dhiso ee ka soo tala bixinaya doorashooyinka ee la rabay inuu hogaamiyo sababo jira awood in laga reebay ee run ku sugo kharafaan ma khayra isku dhowaayeen baa la yidhi kolley waxaan hubaa anigu nabadii nolol inay laba erayoo laysu geeyo ahayd mid haddii uu baxay kan kale soo u taagnaanaha ayaa laga rabaa aryaadhaha anigu waxaan hubaa qofay khayre isu dhowaayeen inuusan sii joogayn war anigu waxaan hubaa inaan tubihii khayre lagu soconayn warnima anigu waxaan u malaynayaa waxaa guruceel ka socda in axmed day shiiqay ku lug leeyahay ninkii bidaahta timo ka beertaya aryaadhaha anigu waxaan hubaa bun haddii la waayo in beddelkiisa la helaayo war axmed day shiiqay bunku sayid makadubida oo aan hele aryaa shiiqay maxaad ku aragtay sharuur intaad kala geeyhe waryaa culummada masaajidda gurcaal xirtay haddaa wax ka sheegta waa ku radinayaan iska ilaali war ninkii masaajid xiray asaga soo la radin maayo warwarmaysaana waxaa la yidhi milkiilihii hastaan t v ee hargeysa ku xidhnaa waa xanuunsan yahay xisbiga wadanina waxay dhaheen in la jir dilay baan tuhmaynaa warwar mahaysiina xare ciidinoo degmada wardhiigle ku taalla maanta baabuur qarax aabu ku yidhi balaayo qabo hogaaminayaa ismidaamiyaa la yidhi hadda askarta xabada ay ka horgeeyeen kadibna waa qarxaa la yidhi tirada wax ku gaareena lama oga warwar mahaysiine badweynta hindiya waa kacsan tahaa la yidhi aryaadhaha baddu goormay kacda xaase ku kacshay war haydhamay guuhayday inay kacdana maxaa diidaaye war xagaa ayaa lagu jiraa baduna waa kacsan tahay cimiladuna waa isbadeshaa la yidhi roobab dabayla watoo badan baa ka da'aya marka doomo badanna waa lagu waayey dad badanna waa ku dhigteen jubbada hoose kuwa hadda dhoolna waa loo digay warwar mahaysiine gurcaal bambutuura ka bilowdaa la yidhi adaa tuuraa u maleeyay balaayo kula timo dheeraatee siyaasadda dulkeennan dibadda kula soconnaa kaasina wuxuu ahay alfanaan muuse jisow aryaa muuse jeexo ma hayse beenta iska daa aryaadhaha shimbiriba codkeed ciid ayaa la yidhi naga taga waryaa dadku shimbara maahan ha u gafin guys what's going on war maxaad ku hadasha adugu
waa hagaag saaxiibayaal saaxiibada xibinta kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal u dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiin anigoo sharmaarka waxaa dhanka farsamada iga saaciidayay saaxiibkii libaanyare intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
sidii argantal qaba waxaan gocashareemaaba darka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey sidii argantal qaba waxaan gocashareemaaba gaajada jirkaygii wuxuu longoldhugdhaba dukan waan garaacoon dabnaha gawda ku hayaaba aman galowga qayshiyo u gaadh garabka saaraaba aman galowga qayshiyo u gaadh garabka saaraaba galada sugayniyo waqtigii wayna soo galay galada sugayniyo waqtigii wayna soo galay guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyoone guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyoonine aahe aahe wayaha isku raaco gordaan sugayna la soo gaadhay maante wayaha isku raaco gordaan sugayna la soo gaadhay maante aan soo gaabsho hadalkay gabayada xasuustay waxaan uga golleeyahay wax mahray guntee tahay gelaan wadhafna lagu dayay gabayada xasuusta waxaanuga boleeya maxmaxbay guntee tahay gelaan wadhaf ma lagu dayay